duqaymo khasaare geystay ayaa maleeshiyaadka argagixisada ee al-shabaab waxaa lagula egtay qaybo ka mida gobolka hiiraan iyo bartamaha soomaaliya arrimahaasi waxaa goor dhoweed inooga waramay cabdiweli xasan jimcaale cowke oo ku sugan magaalada beledweyne dad guura ah oo radio muqdisho la hadlay waxa ay noo xaqiijiyeen in duqaymo dhinaca cirka ah ilaa iyo galabta ay ku socdeen meelaha ay ku dhuumalaysanayeen kooxda nabadeedka ah ee al-shabaab deegaanadaas sida la ii sheegay ay ka mid tahay deegaanka halka loo yaqaano oratan iyo yabaarayeelle dhulkaasi runtii oo ah dhul buuraley ah oo ay ku dhuumaalaysanayeen kooxda naflacaariga ah marka ilaa iyo waxay ii sheegeen in shan duqaymood ay dhaceen laakiin dadku ima ay xaqiijin in halkaas khasaare ay khasaare ay arkeen iyo waxba ima aysan sheegin laakiin waxa ii xaqiijiyey in goobahaasi ay ay ku sugan yihiin nimanka nabadiidka marka diyaaradaha ayaa la sheegayaa in halkaasi ay si saa'id ah maqribkii ilaa xilligan aan kula hadlayo daqiiqada ka hor oo aan la hadlay qof ku sugan deegaanka yabaaryeelle uu ii xaqiijiyey in ay ay socdaan duqeymahaasi runtii ma ahaba dhul la degay la degan yahay waa meelo cidlo ah oo baadiye ah oo runtii ay ku dhumaalaysanayaan waa meelo buuraley ah oo runtii ay ka samaysteen gabaad marka ay rabaanna ay dadka ka weeraraan marka inta badanna waa meelaha ay geeyaan waxa sakawaadka ay ugu yeeraan ee dadka qasabka xoolahooda ay uga qaataan iyo meelaha markaa ay kontaroollo ay markaasi canshuuro baada ay ku qaadanayaano ay meelahaasoo kale ay isugu tagaan marka dhulku waa dhul baadiye ah waana meelo ay ku dhuumaalaysanayaan biyaha iyo iyo maxaan ku yidhahday dadka raga guuraaga ay isticmaalaan iyo waxa ay runtii kaga daba nool yihiin marka ilaa iyo shantaas duqaymo ayaa la ii xaqiijiyey in goor dhoweyd kooxda nabadiidka alala beegsada tanina waxay noqonaysaa tii labaad oo muddo bila gudaheeda ay kooxda lagu weeraro sidaan ognahay bishii aynu kusoo gudubnay kooxda nabadiidka al-shabaab waxaa lagu weeraray tuulooyin kale oo isna hoos yimaada magaaladan beledweyne oo ay maraykankuba sheegeen islamarkaana lagu dilay ku dhawaad laba boqol oo ka tirsanaa kooxda naflacaariga al-shabaab marka meelaha yaryarka ay kaga dhumaalaysanayaan waa halka taargetku u yaho oo lagu bartilmaameysanayo